Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kusoo xiray tababar ku saabsan wadahadalka aan xanafta lahayn oo loo qabtay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee degmada Kismaayo iyo Bahda Cadaaladda Jubbaland. Tababarka oo socday muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka faa'iideystay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee Jubbaland iyo xubno ka socday Bahda Cadaaladda Jubbaland, iyadoo ujeedka tababarka uu ahaa in la baro xirfadaha wadahadalka nabdoon si markaasi loo xoojiyo habka ay ugu adeegaan bulshada. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa soo xiray tababarka isaga ah oo dadkii ka faa'iideystay kula dardaarmay in ay bulshada uga faa'iideeyaan waxyaabihii ay barteen muddadii uu socday tababarka.
akhyaarta meesha isugu timid oo ka kooban qaybaha bulshada ururada haweenka ururada dhalinyarada ciidanka booliiska qaybta c i d-da ciidanka daraawiishta ciidanka asluubta wakiilada maxkamadaha xeer ilaalinta dhammaantiin waxaanu ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan idiin soo xiro barnaamij wadahadal ah oo waqti saddex casho ah inii soo socday iyo saddex casho oo ka horreysay lix casho oo lagu baranayo ad ku barateen waxyaalo muhiimah curinta wadahadallada aan xanafta lahayn aad baan ugu faraxsanahay in maanta idiin soo xilan barnaamijkaas idinkoo soo bartay barnaamijkan ma sahlana waxaad ku baranaysaan isdhexgalka bulshada in bulshadu isbarato oo isdhex gasho inay wax wada qabsato waagii hore waxaa jiri jiray wax la iskaa wax u qabso intaasoo gurubaa lagu dhisay intaasoo beerood baa lagu sameeyey mujtamacu horey buu ugu maray haddana insha allah maadaama aan hakanay sanado waxaanu bilaabaynaa inaan wax qabsano nafteenna wax u qabsano ogow waxyaalaha aan qabsanno waa uga lex jeclo badnaanaynaa wax laynoo qabto innagu markaan gurigaan dhisanno oo qof bulkeetiga keeno qof xooggii keeno qof biyihii keeno qof ilaaliyo waxaas wax inagu aan leenahay bay noqonayaan oo waan ka fakeraynaa sidii aysan u baabaadeen berri laakiin haddii inta hay-ad inoo timaado inoo dhisto ama dawladdu inoo dhisto gurigaan hadhowtadii si wacan waba nahayno oo hati aan leenahay uma arkayno oo ma daryeelayno oo inaan burburino waa noo dhib yarta laakiin xooggeenna iyo diidkeenna markaan ku dhisno waa waan ilaashanaynaa marka dadku inay isdhex galaan oo iyagu isbartaan oo bulshada waxu qabtaan oo horumar ku sameeyaan waa arrin aada muhiim u ah oo bulsho walba waxay u tahay faa'iiday u tahay marka seminaarka wakti dheerba u soo socday wixii lasoo qabtayna waad soo qabateen codadkiinnii iyo waxyaalihii aada qabateen waa kaydsan yihiin waa la hayaa insha allah waa inoo xiriyaan seminaarku